waxaa maanta degan xaalada deegaanka goofgaduud oo gelinkii dambe ee shalay ilaa habeenimadii xalay dagaal culus uu ku dhex marayay ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda al-shabaab wuxuu iskahorimaadka bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buuraay maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen khasaare xoogan inuu kooxda al-shabaab ka soo gaaray dagaalka ka dhacay goofgaduud buuraay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed oo aan khadka telefoonka ku wareystay ayaa sheegay kooxda al-shabaab in dagaalka shalay ka dhacay goofgaduud ay kaga dileen ku dhowaad toban askari mid ka mid a gaadiidka dagaalkana ay kaga gubeen dagaalka qolada khawaariijta de mar walba waxay isku dayayaan inay weeraraan xurumaha ciidamada ay degan yihiin tii unbay qeyb ka tahay waa soo weerareen kolley khasaaro fara badan oo dhankooda ahaa jira alxamdulilah innaga ciidankan waxba ma gaarin laakiin sida warbixinada aan ku helnay in gaarina laga gubay ilaa dhimasho ilaa sagaal qof oo kale qiyaastii ahna laga dilay warbixinta intaasaana loo sheegay oo haddana lagu sii raad joogo wararka qaar ayaa sheegaya in gacan ku-haynta ee deegaanka goofgaduud ay la wareegeen arrimahaasi maxaa ka jira runtii waxba kama jiraan waa been abuur deegaankaas ciidanka xoog dalka soomaaliyeeda jooga difaaciisana waa adag yahay shabaab wixii ay haayaan ciidana markay keenaana meel ay tabar u helaayaan ma aha ayagii yaanba sii bacadsanaynaa oo ciidankeeni hadda waxay joogaan ilaa heeldhun adooga meelahaas marka waa rajaynaynaa in waa damacoodii oo fashilmay in inay ka waantoogaan waa rajaynaa insha allah wasiir maxaa keenay kooxda al-shabaab in fariisinka ciidamada dowladda ee goofguduud ay kusoo noqnoqdaan ma tabardarro adinka idinka arkeen baa arrintaasi keenaysa mise arrimo kale ayaa jira deegaankaas keliya ma aha sidaad la socoto qoladan khawaariijta meel kastoo ay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga ay degan yihiin waxay isku dayaan inay arbushaan dad tabartooda sii dhammaatay waaye oo hadda tabar weyn aanan jirin laakiin waxay ka rabaan un waa joognaa inay dhahaan oo xarooyinka wax kusoo tuurtuulaan kadibna cararaan marka waa tii unbay qeyb ka tahay wax oo gaaray hadda ma wasiir haddii aan ku weydiiyey su-aal ka baxsan goofgaduud muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed abaabul dhanka ciidamada ayaadna ka waday marka qorshahaaga baraawe muxuu ahaa sidaad la socotid koonfur galbeed waxay u diyaar garoobeysaa guud ahaan wejigii labaad ee dagaalka al-shabaab lagu cirabtiraayay saddex gobol ayna ka kooban tahay koonfur galbeed marka horey waxaan usoo samaynay u diyaargarow adag in dadkii iyo ciidankiiba la diyaariyo gobolka bokool sidoo kale gobolka bayna waa la diyaariyey marka gobolka shabeellada hoose isagana diyaarintii unbuu qeyb ka ahaa deegaanada hadda ay ku sugan yihiin oo qoladan khawaariijta ay ku sugan tahay in loo diyaargaroobo marka baraawo waa caasimadii shiraararkii amniga oo hay-adihii amnigii iyo gobolka maamulka gobolka iyo degmooyinkiiyaa lagu qabanayay marka si guula noogu soo dhammaaday u diyaargarowgaas oo facetuogii u ahaa kooxda al-shabaab ayaan ka hadlin khasaaraha ka soo gaaray dagaalka goofgaduud iyo guulaha maamulka koonfur galbeed uu sheeganayo mana ahan markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goofgaduud muddo toddobaad gudihiisa ayay deegaankaasi soo weerareen in ka badan saddex jeer mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo